iyadoo magaalada mandheero ay ku guulaysatay biladda caasimadda cagaaran adduunka ee sanadkan labada kun labaatan iyo afar ayaa waxaa magaalada mandheero ka socdo qabanqaabada soo dhoweynta biladdan oo uu barasaabka mandheero maxamed aadan khaliif keeni doono khamiista toddobaadkan wakiilada golaha hoose ee laga soo kala doortay township iyo niiboy faysal cabdinuur iyo aadan harro ayaa waxa ay tilmaameen in arrinta geedaha iyo cagaarinta magaalada uu soo bilaabay barasaabkii hore ee mandheera senator cali rooba waxa ayna xuseen in barasaab maxamed aadan khaliif uu meesha ka sii waday ayagoo carabka ku dhuftay inay u diyaargaroobeen soo dhoweynta biladdan qaaliga ah arrintan geedaha walaalkay xisbigan ka soo jeen former governor ayaa soo bilaabay cali ibraahim rooba ayaa soo bilaabay meel fiican uu gaarsiiy dowlad wada shaqayn waxay ku fiican tahay gafnagan markuu soo galay meeshuu kasii qaaday waa sii wadi muxuu kale u sameeyey wuxuu u sameeyey in ay tartan ka galaan oo adduun ah mandhera waxay la tartanti liverpool iyo melbourne magaalada oo ku taalla australia wiil geesia sameey soo maa
soo dhoweynta iyo macal maaragtay kaabkaas iyo dadka martideena dhan inaan soo dhoweyno oon meel fiican aan la gaarno marka insha allah soo dhoweyntaankaas waxaan idinka rabnaa inaad maaragtay aad abaabulkaas aad samaysaan dhanka kale odayaasha iyo haweenka mandheero ayaa ka hadlay sida ay ugu diyaargaroobeen soo dhoweynta barasaabka iyo biladda waxa ayna ku baaqeen in mudnaanta koowaad la siiyo dumarka ka shaqeeyo waraabinta geedaha dadkii geedahaas meesha belaash kuma gaarine dadaa shaqaalo ahay dadka shaqaalo ahayna dadaa dirsani shaqaalihiina u mahad celinaynaa dadkii dirsadoo qaraamaha siinayna u mahad celinaynaa dadkii id ahay oo meeshaas dadaalkaas gaarsiina in raxan in lagu fiiriyo oo laga faraxsiiyana waa qabnaa waan soo dhaweynaynaa magaca sharafta leh oo gafaneen madaxweynaha uu ka soo qaaday baan soo dhaweynaynaa waxaan dhammaanteed nagu waajib ah inaan meesha lagu soo dhaweynayo aan ka soo wada qayb galno soomaali waxay tidhi nees waxaa lagu yidhi aan ku sheegay shaqaalow haa shaqaalow haa sharaftii dhulka sharaxayse aan ku sheegay shaqaalow haa shaqaalow haa sharaftii dhulka sharaxayse sharafta maanta lasoo qaaday adduunyada laga soo qaaday waxaa iskale shaqaalaha reer madheera aa iskale allaha dhow
gabdhaha geedaha abuuraay gabdhahaas badiilka iyo yeendhada iyo jirgeemihii biyaha intaad u dhiibta maalintaas gafanaa hortuurtaan ku rabaa aniga khadiijo ahaanaan kaa codsaday aniga hooyooyinkaanayta hooyooyinka kuwaan magaalada jooga gabdhahaas waxaan rabnaa geedaha abuuraa in la horkiciyo geedaha magac keeneen ayagaa keenay insha allah ani taasaan ka codsanaa waxaad ogaatiin goolkaana soo dheri kaabkaan noo ka tegay kenya oo konton iyo shanton dowladood ama konton iyo saddex dowladood africa dhaafay oo yurub u tagay waxa keenyaa waay waa hooyo waxaan rabaa maamooyinkii geedaha abuuraay fastin priority inay noqdaan aan rabnaa anaka gafanaa maxamed aadan khaliif kaabkiisi waxaan rabnaa fastin priority gabdihii geedaha ku dhintay inay galaan aan rabnaa annagana aan ku daba jurno waa soo dhaweynaynaa geedka dahabki dahabka cayriinkahay waa soo dhaweynaynaa kaabka waa soo dhaweynaynaa waxyaalihii sanadkan aan celcelinayno oo dhanna banaankaan soo dhigaynaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera